ilaa iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii shirkadda weyne alibaba ee wadankaasi china ee uu hogaamiyo mr jack ma waxay noqotay shirkadaha ugu ballaaran xagga internetka iyo awoodda dhinaca baayac mushtarka adduunka iyadoo hanaanka onlineka si weyn ugu dhiirigelisay wadamada soo koraya gaar ahaan africa toddobaadkan ayuu booqasho ku yimi dalka kenya isagoo jack ma uu yahay guddoomiyaha sare ee shirkadda calibaba oo adduunka uu kaga jiro kaalinta afar iyo tobnaad xagga markaasi dadka hantida leh iyadoo dalka china iyo aasiyana ninka koowaad ee ugu taajirsan dadka ka qayb galay toddobaadkan lagtarka uu ka jeediyey jaamacadda nairobi waxaa ka mid ah cabdirashiid maxamed siciid ducaale oo isagu hogaamiya shirkadda dahabshiil group waxaana si gaar ah v o e da uga warramay bal sida ay u soo jiidatay mr jack ma ee calibaba iyo howlaha uu africa ka wado marka la barbar dhigo shirkadda weyn ee dahabshiil
yaasin runtii saaad u sheegtay ninkaa taajirka ah ee chiniiska ah ee shirkadda calibaba aasaasay wuxuu ka mid yahay nimanka adduunka ugu magaca weyn leh gaar ahaan wadamada asia la yidhaahdo ama chiniiska ugu horeeyo waa ku faraxsannahay inuu afrika yimi markii ugu horreysay isagoo ka bilaabay dalkan kenya aynu maanta joogno wuxuu aada iyo aada u maaratay u muujiyey in dhallinyaradu iyo ganacsatadu afrika joogaa ay si weyn uga faa'iidaysan karaan internetka iyo qalabka casriga iyagoo shaqo ku abuuri kara iyagoo adduunka kula xidhiidri kara taas buu casharkiisa iyo lecturkiisu uu u badnaa madax badan oo ganacsataa iyo kuwo dowladaha caalamka ka socda iyo dhallinyaro badan oo runtii kuwa casharka inta badan dhegaysanaya u badnaabaa isugu wada yimi haddaba arrimaha sida gaarka uga hadlayaana waa sidaad adiguba sheegtay waa internetka soomaaliyana dhib weyn ayay ku qabtaa internetka marka shirkad ahaan sidee looga faa'iidaysan karaa arrintaa ama aad maskaxda ku haysaan runtii internetku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha maanta adduunka isku xidha ee ganacsiga uga faaidaysta haddanu nahay nagu dahabshiil iyo somtel iyo shirkadaha isgaarsiinta dahabshiil internetka mar walba wuxuu nooyahay dhowr iyo labaatankii sana ugu dambeeyey waxay ahayd qalabyadan casriga ayaanu ku shaqaynaynay waad la socotaa dhowaan koonfurta soomaaliya internetku way ka go'day inkastoo shaqadayeeda aanay saameynin oo aanu adeegeygii aanu wadnay oo aanu saameyn ku yeelan haddana dad badanoo soomaaliyeedba ayuu saameyn ku yeeshay waanay fiican tahay wixii dhacay in cashar laga qaato waanan qabaa in internetku shirkadaha soomaalidu kuwii awoodaaba inay gaadhsiiyaan wadanka goob walba ay gaadhsiiyaan maxaa yeelay baac mushtarigiibaa loo isticmaali karaa arrimaha caafimaadka loo isticmaali karaa waxaa loo isticmaali karaya electronica wax allaala wixii imika isgaadhsiinaha badankoodii internet ayay maanta fadhiisteen haddaanu nahay dahabshiil somtella mar walba ama gobolada aanu ka shaqeyna ha noqoto dhammaan dhulka soomaalida internetku wuxuu yahay waxyaalaha aanu investmentka gelino ama ha noqoto iyadana mobile paymentka oo io dahab oo iyadana goobo badan ka hirgelinay marka ganacsiga electroniga la yidhaahdo marka lasoo ururiyo internetkana ku xidhiidhsani waa mustaqbalka africa waana midaa uu ninkaa shirkada calibaba aasaasay uu ganacsatada afrikaanka uu aada iyo aada ugu tixgelinaya uu leeyahay meel fiican baa marinaysaa laakiin sii maraya dowladahana ugu yeedhay inay ganacsatada la shaqayso maxaa yeelay waxyaalo badan dowladahay ku xidhan yihiin oo u baahan in maaragtay ganacsatada ay dhiirigeliso waxay uga baahan tahay ama xag sharcina ha noqoto ama sharciga ha noqoto isgaadhsiinta ha noqoto in la hirgeliyo waayo sharci haddaanu jirin ganacsato ma korodho sidaa awgeed waxawe sharciga imika isgaadhsiinta ee baarlamaanka soomaaliya uu gacanta ku hayo qeyb buu ka yahay in horumar ay shirkadaha isgaadhsiintu ay keenaan oo ay sharciga ilaaliyaan oo horumarkana ay ka qayb qaataan dhinaca sharciga ee marka la eego waa muhiim sidaad usoo qaaday cabdirashiid shuruucdu ama soomaaliya ha noqoto ama wadamada dariska dhowr goorna waan aragnay adinkoo tababaro ku saabsan sharciyada iyo qaabka lacagaha loo dira iyo nidaamka caalamiga ee dadka baraya bal arrintaa noo faahfaahay runtii arrimaha sharcigu wadan walba boqol iyo dhowr iyo labaatan wadan baan addoon ka shaqaynaa wadan walba sharci buu leeyahay inaanu ilaalino annaga waa naga go-aan waxaw mar walbana haddaad sharciga ilaalin macmiisha kuma aaminayso wadamada ka shaqaysana kama shaqayn kartid runtii shirkaduna ma ballaaran karayso marka dhammaan wadamada aanu joogno mid walba sharcigiisa waanu ilaalina ka soomaaliyana mar walba annaga waanu ilaalinayna annaga dantayd waxay ku jirtaa inaanu sharciga ilaali sharcigu baac mushtarigu xitaa ilaaliyaa ganacsigu ilaaliyaa marka waa naga go-aan horena waan u ilaalin jiray iminkana waanu ilaalinayna ama ha noqoto sharci cusub lasoo dhigo ama mid hore u jira ha noqdo ama mid caalamka ka jira ha noqdo dahabshiil waa ka go-aan inuu sharciga ilaaliyo meel walba uu ka shaqeeyo aad ayaad umaadsantahay kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid maxamed siciid ducaale maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil oo iigu warramayay magaalada nairobi iyo sheekh sawir dheere v o a nairobi